بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب باب أي هذا كان باب باب يقرأ في الأوليين في الأخريين labada dambe wuxuu ku akrinayaa bifaatixati alkitaab kitaabka faatixadiisa yacnii labada ragceed dambe salaadda afareyda ah wuxuu ku akrinayaa faatixada bis oo laba mas'alaba meeshaan marka waa ka rabaa imaamu albukhaari mas'alada koowaad waxay tahay ragcad kasta inay qiraa'o leedahay inuu ku caddeeyo oo labada hore waa layska ogyahay iyaga faatixada iyo suurad labada dambana hadday salaadda afar ragcad tahayna qiraa'a la yska rabo masalada labaaduu ku bayaaninayana waxay tahay faatixada keligeed haddii lagu gaabsado sidaas inay afdal tahay sunnada badanna inay sidaas tahay labadaas masalada markaa abwaabtaan lagu uga hadlaa ayb qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wa huwa abu salamata tabudakiyu qaala xadaanaa hamaamu huwa bnu yaxya alcawdiyu can yaxya yaxya bnu abi kaiir alyamaami weyaan can cabdillaahi bni abi qataadata can abiihi ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalama nebigu kaana wuxuu ahaa yaqra'u inuu akrinaayo fi duhri duhurka fi luulayeyni labada ragcee hore dhexdooda biummi اlkitaabi faatixada iyo wa suuratayni iyo laba suurad wa fi rakcatayni اlukrayayni labada dambana biummi lkitaab ayuu ahaa inuu ku akrinaayo faatixada suurad marka laguma darin faatixaduu ku akrinay wayusmicunaa wuuna maqashiinayey al-aayata aayaddana waa na maqashiinayay yani riwaayada kale siday sheegaysay maqashiintan axyaanan wax iska mar walba a ma ahayn iyadoo salaaddii marka ay sirri tahay ayuu wax yar aayad iyo waxbowna maqashiinayay marmar ayb wayuطawilu fi اrakcati اluulaa ragcada horena wuu dheereynayo maa laa yuطawilu wax uusan dheeraynaynin fi rakcati اhaaniya ragcada labaad wax uunan dheeraynaynin ayuu tan koowaad dheeray jiray wahaakada fi اlcasri sidaa ayuu ahaa casrka dhexdiisana wahaakada fi subxi subaxana sidaas ayuu ahaa oo yacnii subaxa ragcadiisa koowaad iyo middiisa labaad tan koowaada dheerayd ayb oo dherer badnayd xadiidka marka tarjamada iyo xadiidku waa isleeyihiin waana isdaboolayaan ayb waa ismudaabaqaynayaan oo wuxuu tarjamtay labada dambe ee faatixada lagu aqriyo xadiidkana waa ku jirtaa marka labada hore faatixadii suurad labada dambena faatixa ayuu sheegay ayb in marka suurad lagu daro imaamu shaafici warkiisa waa laga fahmay oo labada dambe faatixada iyo marmar suurad in lagu daro oo suurad lagu dari karo isagu hadalkiisu marka imaamu shaafici waa laga fahmay haddii lagu daro inaynan dhib lahayn laakiin sunnada badan oo nebiga iyo asxaabta iyo aahaarta ku badan waxa ay tahay labada dambe faatixada bis inay leedahay oo suurad iyada markaa aan lala imaanaynin oon lagu daraynin taasaa qaban ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man khaafata alqiraa'ata qiraa'ada qofkii hoos u dhigo fi duhri iyo walcasri duhurka iyo casrka dhexdiisa duhurka iyo casri casarka yacnii qiraa'adooda dhexdeeda qofkii hoos u dhigo codka oo duhurka iyo casrka qiraa'adooda waa qiraa'a siriya qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid wahuwa abu rajaa albaqlaaniyu qaala xadaanaa jariirun wahuwa bnu cabdilxamiid adabbi can alacmash can cumaarata bni cumayrin can abi macmarin qultu likhabaab abuu macmar waxa uu yidhi khabaab ibni alarat ayaa waxaan ku yidhi akaana rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebiga miyuu ahaa yaqra'u inuu akrinaayo fi duhri waalcasri duhurkii casirka dhexdooda nebiga wax ma akrin jiray oo qiraa'ama samay jiray qaala waxau yidhi nacam hah qulnaa waxaanu nidhi min ayna calimta xaggeed ka ogaatay inuu qiraa'o samay jiray qaala waxa uu yidhi bidiraabi lixyatihi garkiisa isdhaafdhaafkiisa ama dhaqdhaqaaqiisa garkiisa isbaraambarkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa ayaa inuu qiraa'o akrinaya aan ku fahmi jirnay saasuu yidhi ayb marka inuu u deliishado garka dhaqdhaqaaqiisu waxay tusay inaan qiraa'o lala jahrin maxaa yeeley qiraa'adu hadday jahriye ahayd gar dhaqdhaqaaqiisa lamaba sheegan oo wuxuu dhehi lahaa nebiga waa akhriyey waxaay waxaay waxaaduuna akhriyey ayuu dhehi lahaa maadaama garka dhaqdhaqaaqiisa keliya uu calaamad ka dhigtay meeshaas marka qiraa'o waa sugaysaa laakiin qiraa'a sirriya ayuu sugayaa amaaro iyo deliil in wax lagu qaadan karana waa laga qaadana xadiidka oo nebiguna wax akhriyey waxaa lagu fahmay biqiraabi lixyati shalayna mas'aladan marka waa ka soo hadalna waxaan dhahnay qiraa'ada ma waxaa ku filan qofka inuu dhaqdhaqaajiyo carabkiisa iyo faruuryaha iyo garka iyo mase inuu ismaqashiiyo ayaa shardi ah ahlucilmiga inay isku khilaafeen shaaficiyada inay qabaan inuu ismaqashiiyo dhaqdhaqaaqna inuu sameeyo ismaqashiinna inuu sameeyo imaam axmed iyo sufyaan thawri iyo aima ibnu mascuud sida laga wariyey ayaguna waxay yidhaahdeen qofku hadduu ismaqashiiyo waaba la jahrayba keliya waxaa ku filan inuu dhaqdhaqaaq iyo la yimaado qofkii marka aan faruuriha ay carabka dhaqdhaqaajinin ee isagu intuu isku daboosho afkiisa qiraa'ada qalbiga uu ka akhriyo kaas waxba ma akhrinin taa marka qofka inuu iska ilaaliyo qiraa'ada labadaas madhab ayay salafku lahaayeen ay isugu khilaafsanaayeen masalada baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa asmaca alimaamu imaamku haddii uu maqashiiyo dadkii al-aayata aayadda uu maqashiiyo salaad sirriye ah ayuu aayadda iyo maqashiiyey qaala xadaanaa maxamed bnu yuusuf قال xdثna الأwزاaعي qال xadثnii يحyى بن أbي kaثيir qال xadثnii cabdاللahi بن أbي qتاadaةa عan أbيه أنa النaبiya slى الlه عalيه وaلiه وsلم nebigu kaana wuxuu ahaa yqrأu inuu akhrinayo biumi الkitaab faatixada iyo wasuuraةi iyo suurad macahaa iyada la jirto fi الrakcatayn الأuulayeyni labada ragcee hore oo min salaaةi الظhri wa salaaةi اlcasri ah maqribkana aaway waa loogu qiyaasana isaga maqribka ragcadiisa saddexaad iyadana labadan dambe ayaa looga qiyaasana faatixuu leeyahy wayusmicuna alaayata aayadda ayuuna maqashiinayay axyaanan mararka qaar marmarna wuxuuna maqashiinayay aayadda macalushaahidka meeshan salaaddii siriyada ahayd ee hoosta loo akhrisanayay haddii uu marmar ou kor u qaado imaamku marmar aayad iyo wax lamida laga maqmaqlo dhib mala oo qofkiisa imaamku isagoo akrinaya qiraa'ada dadka u dhow dhow hadday aayad iyo wax lamida uu maqashiiyo laa ba'sa dhib inaynan ahayn macnahaas unagu tarjunta wayusmicuuna alaayata axyaanan buuna yidhi daa'im ma ahayn wa kaana wuxuu ahaa yuqiilu inuu dheeraynayo fi rakcati اluulaa ragcada koowaadna wuxuu ahaa inuu dheeraynayo sababta marka waxay la dheeraanaysaa ducaaءuliftitaaxna waa ku jiraa ducaaءulistiftaax baa ku jirto oo ducaaءulistiftaaxi iyo iyo isticaadadii iyo qiraa'o waa ka bacda ogaa marka way dheeraanaysaa ragcada labaad male ducaaءulistiftaax waxaa kaloo nebigu uu la dheerayn jiray baa la yidhi si qofka soo gelaayo uu u soo gaaro si qofka soo gelaayo oo markaa masaajidka imaanaayo ee jamaacadii xaajiye wax lamida uga daahay ragcada koowaad si uu ula soo gaaro oo jamaacadii oo fadli badan ka haleelo saasna nebigu waa u yeeli jirayna waa leeyey baabun ay haadaa kani ayb ay haadaa kani baabun baab weeyaan yuطawilu wou dheeraynayaa fi rakcati اluulaa ragcada hore qaala xadaثana abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qaala xadaثana hishaamu can yaxya bni abi kaiir hishaamkan marka waa ibnu abi cabdillaahi addastawaa'iy can yaxya bni abi kaiirin can cabdillaahi bni abi qataadata can abiihi ana الnabiya sala اllahu calayhi waaalihi wasalam kaana wuxuu ahaa yuqawilu inuu dheeraynayo fi rakcati اluulaa ragcada hore oo min salaati duhri salaada duhur ah wa yuqasiru uu gaabinaya fi taaniyati midda labaad oo midda labaad marka ka koowaad loo fiiriyo waa gaabinaayey wayafcalu daalika sidaa ayuu yeelayey fii salaati subxi salaada subaxna ayb oo ragcada koowaad marka bacdi ahlilcilmi oo salafka ka mida waxay dhaheen ragcada labaad iyo midda koowaad qiraa'adoodu waa isleegyihiin laakiin ragcada kuwaod waxay la dheeraanaysaa waxay tahay ducaa ducada ducaa istiftaax laakiin xadiidka daahirkiisa waxaa ka muuqato xataa qiraa'a ahaan marka ducada laga soo tago qiraa'a ahaan midda hore inay dheeraataa sunnaa midda labaadna ay xoogaa gaarata dadka qaar waxaad arkaysaa salaaday tujinayaan a'immada qaar ragcada koowaad waa meel buu gaarsiinayaa midda labaadna waa waxaa laga yaabaa inuu ka dheereeyo oo labadii markaa isu fiiriso midda labaadba inay dheeraato maca ducadeeda tan koowaad oy tan labaad ka dheeraato ma fiicna sidaas imaamku marka inuu salaada miyir u leeyahay oo sunnada imaamada iyo qiraa'ada iyo waxyaabaha la xidhiiro inuu miyirkiisa uu u qabo oo markaa isagu sidaa qiraa'ada inay iskala tagta ma aha waa inuu marka sunnada isagoo ilaalinayo qiraa'adana ku dadaalo ayb oo tan koowaad uu dheereeyo midda labaadna oo waxyar ka gaabiyo si nebiga uu ugu daydo sala allahu calayhi waaalihi wasalam baabu jahri alimaami biاta'miin faatixadii markay dhammaato aamiinsi ayaa imaanaya marka wuxuu leeyahay marka baabu jahri alimaami biاta'miini imaamka kor u qaadistiisa oo kor u qaadayo xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay bita'miini aamiinsiga uu la jahdo aamiinta wa qaala caطaa'un caطaa' waxa uu yidhi aamiina aamiin ducaa'un weeyaan duco aharkan marka caطaa' muxuu faa'iideynaana aharka caطaa' laba mas'alaba waa faa'iideynaana aamiinta laftirkeeda wuu sheegayaa oo qofku markuu faatixada dhammeeyo imaam imaamuum aamiin inuu yidhaahdo masalada labaadna waxay tahay aamiintu inay duco tahay wuxuu ka wadaa waa duco mar hadday duco tahayna salaadda kuma jabto ila ducadu waa dikri salaadda maku jabayso bacdi bacdi naas baa waxay qabaan aamiinta lala jahraa salaadda inay jebinayso waana madhab imaamiyadu ay leeyihiin lagana sheegay jacfaru saadiq laakiin allahu aclam inay ka ansaxday in kale iyagu markaa waxay leeyihiin aamiin macnaheedu waxaa weeyaan ay qaasidiina aamiina ay qaasidiina ila allah yacni annagu waxaan nahay kuwo ilaahay u qasdaayo marka annagu waxaan nahay kuwo ilaahay u qasdaayo waa hadal ay leeyihiin dikri ma aha iyado hadalkana salaadda waa buliya cataa marka qoladaasaa marka atarkiisa bukhaari uu ku radinayaa oo wuxuu leeyahay aamiin waa duco allaahuma astajiib waa ilaahu na ajiib waa baryaw ilaahuna aqbal oo na ajiib salaadda kuma jabta marka waa dikri ducaw wa qaala caطaa aamiin ducaa-un marka macnahaasay ku fadhisaa macnaha ay ku fadhisa sidaas weeyaan amana bnu zubayr ibnu zubayr ayaa aamiinsaday waman waraa'ahu iyo dadka gadaashiisa ee ka dambeeyey ku daba tukanaya xataa ina lilmasjidi ilaa masjidka lalajatan ay u sugnaatay hugun ilaa masjidkii hugun oo u sugnaaday hugun oo ka baxay cod jug cod yacni hal mar ah ilaa masaajidka oo ka baxay marka taasi maxay tahay aamiintaas marka aamiinkii bay kor u wada qaadeen imaamkii iyo maamuumkii iyo imaamkii iyo maamuumiintii hal maray kor iskula qaadeen aamiinkii in lala jahraayo yay tusaysaa maxaa yeele haddaan lala jahraynin lajadan ma aysan timaadeen iyo qaylada wa kaana abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu ahaa yunaadi alimaama imaamku inuu u dhawaaqaayo laa tafutnii biaamiin aamiin ha igala hormarin laa tafutnii ay laa tasbiqnii ha igala dhaqin oo ha igala hormarin biaamiina aamiinta yacnii imaamku inuu la dhaho rabaa marka imaamkii buu sii dhahayaa marka aamiinta aada dhahaysaa ha igala hormarin oo marka bacdi ahlilcilmi waxay dhaheen marwaan ayuu sidaan ku yidhi marwaan ibnulxakam marwaanna nin wuxuu ahaa marka sunnada aan saas ugu dadaalin abuu hurayra safka u simi jiray marka rubamaa waxaa laga yaabaa isagoo safka simaayo inuu marwaan salaadda iska xirto oo faatixadii uu galo aamiintii u kala hormaraa marka isagona marka waxuu rabaa aamiintii inaanu kala inuunan kala hormarin marka sidaasuu yidhi laa tafutnii ha igala tegin oo ha igala hormarin biaamiina aamiin marka in imaamka imaamuumkuma isla dhahayaan aarkaanna uu tilmaamo wa qaala naaficun imaamu naafic waxa uu yidhi mowla bni cumar waayo kaana bnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa laa yadacuhu aamiinta inuusan ka tegaynin ma ka tegi jirin wayaxuduhum dadkana waa ku boorin jiray wa samictu minhu waxaan ka maqlay fii daalika kaagaasi khayran war fiicanaan ka maqlay aamiinta sha'nigeeda war fiican baan ibnyacni khayr baan ka maqlay ibnu cumar xaggiisa aahaartan o dhan marka waxuu keenay aamiinta in la yidhaahdo oo imaam iyo ma'muum labaduba ay dhahaan ayuu aahaartan u keensanay aamiinta marka waa la dhahayaa a'immada badanaa waa isku raacsan yihiin laakiin waxay ka hadlaan siriya miya mase waa jahriya aamiinta bukhaari wuxuu baabaystay baabu jahri alimaam xanafiyada iyo jumhuura marka iskhilaafayo xanafiyadu waxay dhahayaan aamiintu waa sir hoosaa loo dhahayaa oo ma'muumku hoos buu u dhahayaa sida adkaartoo kaleba iyo qiraa'adiisu ayay raacaysaa aamiintu maadaama ma'muumka qiraa'adiisu uu hoos u dhigo maadaama ma'muumku qiraa'adiisu uu hoos u dhigo aamiintuna waa inuu hoos u dhigaa bay leeyihin jumhuuru ahlilcilmina waxay leeyihin maya aamiintu waa ka duwantaha iyada kor u qaadaya waxyaabaa kaloo hoos u dhiganaya deliil gaaray leedahay deliilkeedana waa kan aahaartan iyo xadiidka soo socday waxbuu keeni ayb walidaalika xanafiya haddaad la tukato aamiinta hoosay u dhahaayeen xanafiya la tukato waxaad arkaysaa aamiintu inay hoos u leeyihiin mararka qaar masjidku sida waladaaliin imaamku markuu yidhaahdo halkoo qof iyo labadoo qofoo iyaga ku dhex jirto hadday iyagu u badan yihiin halkii qofoo waxaa arka is arkaya un qaylinayo keligii aamiin dhah inta kalena marka hoos bay udh aamiinay hoos u leeyihiin ayb qof walbaa marka meesha uu ku joogo ama waxaa madhabka u ah baa qaalib ka ah qofka soomaaliga hadduu wala daaliin maqlo ma ishayo kara ee aamiintii waa la qaylina iyaguna waa la yaabayaan marka waxaa laga yaabaa caamadooda diin cusub inay u arkaan nin walbaa marka waxuu isaga soo barbaaray ayuu wuxuu ka dhiganayaa un diin diin qaala xadaanaa cabdullaahi bni yuusuf wahuwa tiniisiyu qaala akhbaranaa malikun can ibni shihaab can saciid bni lmusayib وأbي سلمة بن cabdالرحمن أنهma أخbarاahu waxay u sheegeen can أbي هurayرaةa أن النبya slى الlه عليه لي وsلم qاal إida أmن الإimaamu imaamku hadduu aamiinsado faأminuu idinkana aamiinsada aamiin dhah marka إidaa أmmana ظaahirka xadiidkan wuxuu ku tusaa imaamku markuu aamiin yidhaahdo kabacdi in maamuumku aamiin dhaha laakiin macnuhu sidaas maahana إida أmana ay إidaa شharca idaa sharaca fi اta'miini aamiinsiga hadduu gudagalo amase idaa ammana ay idaa araada haddii uu doono an yu'ammina imaamku inuu aamiinsado faquuluu aamiin idinkuna aamiin dhah markaas abuu moxamed iljuwayni waalidu imaami alxaramayn waxa uu yidhi halka meel oo imaamka in lala dhaho la ogolyahay muqaarano halka meel oo muqaarano la ogolyahay in imaamkii adiga aada isla xiriirsataan meeshaan waa aamiinta aamiinta imaamka lagama daba dhaho waa lala dhahaa markuu isagu bilaabaa adigana la bilaaba xadiidka kalena wuu tusayaa uu keeni doono bukhaariyo idaa qaala alimaamu imaamku haddii uu yidhaahdo gayri اlmaqduubi calayhim wala اdaalliin faquluu aamiina marka idaa amana alimaamu macnuhu maahan hadduu imaamku aamiin markuu dhaho oo ka baxo kadib adiga maamuumku aamiin ha dhaho sidaas ma laga wada ay idaa araada an yu'amina saasayna salafku u badnaayeen hal qowl oo waxaa la sheegay oo isaga laftirkiisa aan ansixin ayuu ibnu rajab sheegay oo markuu imaamku aamiin dhaho kadib in aamiin la dhahaayo iyadana marka sanad daciifou ku yimid sida uu sheegay ibnu rajab meeshaa marka waxay ku tusaa iyadana mar labaad diinka ama yacni axaadiidta nebiga fahamkoodu waxaa loo raacaa saxaabada iyo taabiciinta ee luqad carabi keliya loo raacaya haddii la dhaho waxaa laga yaabaa sidii saxda ahayd in laga leexo maxaa yeele hadda idaa ammana alimaamu faamminuu haddii la yidhaha fa'du waxay faa'iideysaa tacqiib tartiib iyo tacqiib bay faa'iideysaa carabiga haddii sidaa ha lagu wada la yidhaha maxaa soo baxayan markii imaamku uu ka baxo aamiinkiisa adigana la dheh ka bacdi oo la cirbi sidaasaa soo baxaysa sidaasna ma ahan sida la rabo loo jeedaba saa ma ahan saa darteed marka in fahamka sharciga loo raaco asxaabta iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin iyo a'immada a'immatulhudaa in loo raaco ayaa daruuri ah ayb fain fainahu shanigu waxa uu yahay man waafaqa ta'miinuhu aamiinsigiisu qofka uu waafaqo ta'miina almalaa'ikati malaa'igta aamiinteeda gufira lahu waa loo dhaafay maa taqadama min dembihi wixii hor maray oo dembigiisa ah riwaaya waxay ku daraya wamaa ta'akhara laakiin waa daciif dunuubtiisa wixii hor maray ayaa loo dhaafay waa sakaa'irta kuwa waaweyn toobay u baahan yihiin iyaga wa qaala ibnu shihaab wa kaana rasuulu llahi sal l salama nebigu wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo aamiin inuu leeyahay marka idaa amana alimaamu faaminuu iyo aahaartiiba isu geeyey wuxuu ka soo saaray marka in aamiinta lala jahdo ayb halkan marka aahaar badan buu ibnu xajarna ku sheegay ayb waxa uu yidhi meeshaa marka waqad raddahu ibnu shihaab biqowlihi wakaana rasuulu lah sal l slam yaquulu aamiin kaannahu istashcara ata'wiila almadkuura fabayana ana almuraada biqowlihi idaa ammana xaqiiqata ata'miin in loo jeedo wahuwa wain kaana mursalan faqad ictabada bisaniici abi hurayrata raawiihi kamaa sayaأtii bacda baab hadalkan dambe waa wuxuu sheegay waqaala ibnu shihaab wa kaana rasuulu lahi sal slam yaquulu aamiin waa mursal suuradeedu waa mursal maxaa ile zuhri waa taabici nebigu u kor yeelay xadiidka inkastoo uu mursal yahay haddana waxa uu yidhi ficilkii abu hurayra lagu xoojina oo isagu markaa imaan doono waxaa kaloo xaafidku meeshaan ku radiyo qolo dhahaysa aamiinta waa la nasakhay markii dambe iyaduna marka wuu diidaya wa fiihi raddun calaa man owma ah ila naskhi faqaala inamaa kaana sala allahu calayh ali wasalam yajharu biاta'miin fii ibtidaa'i alislaam liyucallimahu faina waa'ila bna xujrin inamaa aslama fii awaakhiri اlamri waa'ilu bnu xujr baa aamiinta wax ka wariyey waa'ilu bnu xujrinna wuxuu islaamay markii dambe dadkii gadaalka islaamo ahaa meeshaa marka in naskhi ounan jirin ayuu iyadana ku radiyey ayb faaminuu meesha afiiri istudila bihi calaa ta'khiiri ta'miini اlma'muum can ta'miini اlimaam liannahu rataba calayhi bilfa laakin taqadama fi اljamci bayna الriwaayatayni ana almuraada almuqaaranatu wabidalika qaala اljumhuur waqaala shaykhu abu muxamed aljuwayniyu laa tustaxabu muqaaranatu اlimaami fii shayin min asalaati gayruhu taas bis waa marka sunnaana lagu xambaaray marka daahiriyada waxay dhaheen faaminuu maadaama amar ay tahay aamiintu waa waajib daahiriyadaasaa u qaateen jumhuuru ahlilcilmi laakiin aamiin in la dhahaa waa sunnay qabaan ayb oo sidaasay dhaheen cagsiga daahiriyadana waxaa ah imaamiyada imaamiyada marka waxuu ka wadaa qolooyinkan iyagu shiicada itnaa cashariyada waxay dhaheen ina ata'miina yubdilu salaa aamiin in la yidhaha salaaduu burinayo liannahu laysa bilafdi qur'aanin walaa dikrinna ma ah meeshay cuskanayaanna marka aamiin yay cuskanayaan qaasidiina laga wadaa qaasidiina hadda waxay leeyihin marka lafdi oo waxaa weeyaan dikri aan ahayn laakiin sida mashhuurka ah aamiin dabdigeeda waxaa weeyaan bitakfiifi ilmiim amaa hamsada iyo alifka ka dambeeya bilqasrina waa la akhriyey bilmadina waa la akhriyey aamiin in la yidhaha iyo aamiin oo qasri la akriyo labadaasaa marka mashhuur ah aamiin iyada aada mashhuur uma aha jacfar isaadiq al ayaana laga sheegay fuqahada shaaficiyada qaar ka midana waxayba leeyihin hadduu sidaa yidhaha aamiin salaaddii waaba jabaysaa maxaa yeelay macnaheedu waxaa weeyaan macno aan dikri iyo duco midna ahayn mutawalli ayaa ka mida wax sidaas yidhi laakiin waa haddii aamiin la yidhaahdo wa dadka qaarna waa dhahan laakiin dadkan macnaheedaba ma fahamsanaan qaasi diinada aan daldalayna iyo allahuma stajib iyo ma garanayan ayagan baabu fadli taamiini aamiinsiga fadligeeda caddayntiisiibuu u baab yahay وaamiinta fadliga ay leedahay qaala xadaثna cabdالlahi bn yuسف qaala أkhbarana malik can abi zinaad can اlأcrج can abi hurayraةa radي الlah canهu ana rasuula الlahi salى الlah عalيه alي wsلm qaal إida qaala أxadukum midkiin haddii uu yidhaahdo aamiin waqaalat اlmalaaئikaةu malaa'igtuna ay tidhaahdo fi الsamaa'i samada dhexdeeda xaal ay tahay malaa'igtu aamiin fawaafaqad ay waafaqday ixdaahumaa middood al-ukhraa midda kale gufira lahu waa loo dhaafay qofkaasi maa taqadama min dembihi dembigiisa wixii hormar marka aamiinta fadligeeda waa waxa dembi dhaafka keenayo waa aamiinta ayb baabu jahri ilma'muumi bita'miini xadiid kalena sunanka ku sugan wuxuuba leeyahay aamiin shay yahuudda wax ay idinku xaasiday ma jiro sida ay aamiin idinkugu xasaday oo kale shay ay saasoo kale idinkugu xasaday ma jiro waa marka fadliga ay leedahay ila yahuud khayran bay ka xasday dadkaani baabu jahri ilma'muumi bita'miini ma'muumka la jahridiisa xukunka caddayntiisiibuu u baab yahay bita'miini ou la jahro aamiinta qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama can maalikin can sumayin mowla abi bakrin abi bakr bni alxaari can abi saalixin can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slam qaal ida qaala alimaamu gayri اlmaqduubi calayhim wala اdaalliin faquuluu dhah aamiin dhah fainahu shaniya man waafaqa qofka waafaqo qowla qowluhu qowlkiisa qowla almalaa'ikati oo waafaqo gufira lahu maa taqadama min dembihi ayaa loo dhaafaa ayb marka maamuumkii inuu la jahraayo faquuluu aamiintaas ayuu jahri ka qaatay isagoo ku xoojinaayo aahaarta hadda jahri kuma cadda laakiin aahaartii uu soo hormariyey ayaa jahriga xoojinaysa oo ibnu cumar iyo abu hurayre iyo cadaa iyo ibnu subayr uu ka sheegay aahaartaasaa marka laga qabsana taabacahu mxamed bnu camrin can abi salamata can abi hurayrata ayb waxaa markaa mutaabaceeyey abu bakr muxamed bnu camrin can abi salamata isagoo ka warinayo can abi hurayrata can الnabiy sal l slam wanucaymun wanucaymun ilmujmiru can abi hurayrata nucaymna waa mutaabaceeyeyo wuxuu mutaabaceeyey abu saalix abu saalix iyo abu salama iyo nucaym almujmir dhammaantood waxay ka warinaayeen abu hurayra baabun idaa rakaca duuna asafi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa rakaca haddii uu rukuuco qofkii duuna asafi safka ka sokay hadduu kasoo rukuuco safka ka sokay hadduu ka rukuuco imaamkii rukuuc ku jira ayuu yimid markaasuu wuxuu ka soo rukuucay safka gadaashiisa ayb markaasuu safkii soo galay xukunkiisu muxuu noqonayaa marka bukhaari marka ma jisminin masaladan marka waa saa waa saa midna ma dhihin ayb waxa uu yidhi haddii uu rukuuco duuna safi uu ka rukuuco ay maa xukmu huwa xukunkiisu waa maxay kaas qaala xadaanaa moxamed muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa hammaamun can ilaclam wahuwa ziyaad can ilxasan can abi bakrata wahuwa nufayc bnu اlxaariث aلhaqafi annahu intahaa ila اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam nebiguu soo gaaray wa huwa nebiga oo raakicun rukuucsan farakaca abu bakrata wuu rukuucay qabla an yasila ila asafi safka intuunan soo gaarin ayuu rukuucay ayb fadakara dalika lilnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam nebiguu arrinkaa u sheegay faqaala wuxuu yidhi nebiga zaadaka allaahu xirsan dadaal allah kuu kordhiyo kuu siyaadiyo walaa tacud hana u noqonin dadaal allah kuu siyaadiyo laakiin ha u noqonin walaa tacud xadiidka marka walaa tacud waxa la yidhi waa maxay shayga uusan u noqonaynin waa maxay shuraaxdu waxay yidhaahdeen saddex ixtimaala ayaa meeshaa ku jirta walaa tacud ha u noqonin macnaha inaad safka ka sokay ka soo rukuucdo walaa tacud bimacnaa ha u noqonin inaad soo orado ood salaadda orod iyo ku timaado adoo shan qaraayo macnaa riwaayaadka qaarkood xadiidka waxaa ku jiray waa soo orday neef waa neef tuuraayey jug ayaa yeertay rasuulka markaasu wuxuu yidhi yaa waayo ninkii neef tuurayey hadda iyou ahaa kii neef tuuraayey markaasu aniga ayuu yidhi hadalka ayuu yidhi ixtimaal marka taana waa jira oo walaa tacud ha u noqonin orodka salaadda tartiib u imaamo macno saddexaadna waxa uu yahay walaa tacud ha u laabanina ragcadaas inaad tirsato ha u noqonin oo ragcadaa mar dambe ha tirsannin ragcada aad rukuucda kusoo gaarto saddexdaas ixtimaal baa la sheegaa saddexda ixtimaal waxaa ugu xoog badan xagga deliilka marka la fiiriya ixtimaalka labaad oo ah in loo diidaayo degdega iyo salaaddii uu orod ku soo galo in loo diidaayo ee salaadda tigsashadeeda iyadu aaaar badan baa ku jirta oo soo aroortay ragcadaha tigsashadeeda ayb saddexdaasa marka walaa tacuddu marka waxay u noqonaya saddexdaa ixtimaal kan xooga badanna waa midkaas orodka iyo nebiga uu diiday maxaa yeele xadiid kale ayaa wuxuu leeyahay rasuulka sal l slam uu dhahayaa qofku haddii salaadda la aaqimo famshuuha u soo socda wa calaykum bisakiina idinkoo degan oo xasiloon aa soo ordinin kaasaa marka fas yani wuxuu fasirayaa ixtimaalkan labaad ayuu xoog siinaya ayb xadiidkan waxaa laga qaatay mas'alo kale oo imaamu shaafici baa xadiidkan wuxuu ka qaatay haddii uu hal qof ku tukado saf keligiis salaaddiisa inuuna soo celinayn oo salaaddiisa aanay burayn maxaa yeele wuxuu yidhi abubakra keligiis buu saf ku soo rukuucay kadibuu safka soo galay suurada marka salaaddiisa allaahu akbarkiisa waxay ku dhacday isagoo keligiis saf taagay safkiina aan soo gelin weli isagoo safkiina aan soo gelin ayaa suurada salaaddiisa ay ku dhacday binaan calaa daalika marka wuxuu yidhi imaamu shaafici xadiidkan wuxuu deliil u yahay inkastooy karaaho tahay qof keligiis hadduu saf ku tukado salaaddii inaanu ku soo celinayni yaa xadiidkii kale see la yeelaa waabisata bni macbad ee isagu yidhi laa salaata limunfaridin sallaa waraa'a asafi waxdahu qof keligiis munfarid safka gadaashiisa keligii ku tukada salaada uma sugnaanin shaaficiyada xadiidkaa way daciifinayaan dacfi waa ku jira yii sida xooga badan laakiin xadiidkaas duruq buu leeyahay waana waana saxiix imaam axmed isagu marka waa jamcinayaayo wuxuu leeyahay suuradan oo kale cilis ma gasho laakiin suurada qofku hadduu keligiis allahu akbar saf gadaashiis ku yidhaahdo saf kalena uusan buuxinin isla markiiba ee uu sidaa salaadda ku galo markaas waa inuu soo celiyo xadiidka waabisaa deliil u ah laakiin middaanoo kale hadday dhacdo intuu safka gadaashiisa ka rukuuco ama safka gadaashiisa uu takbiirta ka xigto allahu akbar uu yidhaahdo oo safkii uu tallaabo u soo qaado u soo galo laa ba'sa bay leeyahay ayuu leeyahay laba laba suuroo kala duwan waa ayuu leeyahay kaasna qofkii keligii safgalan ku xambaaraynaa midkaanna qofkii inta safka gadaashiisa ka tak ku takbiirsado laakiin soo gala safka waxba ma dhibin isaga xadiid abi bakra marka kaasuu deliilu yahay waxaa kaloo imaamu shaafici u deliishadaa naagtii xadiidkii anas oo wuxuu yidhi aniga agoonkii waa isla safannay naagtiina gadaasheenay keligeed safatay haddii naagta salaaddeeda ay ansaxday iyadoo saf keligeed ah ninkuna wuxuu yidhi marka waa la mid un salaaddu waxay ku burtay waxay ku ansaxdo nin iyo naag waxba kuma kala bedelna buu yidhi taasna waxaa la yidhi middaan nebigaa idmay naagta tan ninkana nebigaa reebay see laysaga qiyaas qaadanaa shay manhi ah iyo shay marka mubaax ah labadooda laysaga qiyaas qaadan kara ibnu khusayma sidaas halkaana marka ku sheegaya ku tilmaamaya ayb wuxuu yidhi waqad taqadama naqlu اlitifaaqi calaa karaahiyatihi qof inuu saf keligii ku tukada karaahanimadeeda waa waxaan soo marnay buu yidhi in la soo guuriye itifaaq wadahaba ilaa taxriimihi axmedu wa isxaaqu qof inuu keligii saf ku dukado oo safka uunan buuxinin oo saf gadaale keligiis uu ku tukado xaaraan inay tahay imaam axmed iyo isxaaqa ku tageen wa bacdu muxadidii ashaaficiyati shaaficiyada muxadisiintooda qaar ka mida kabni khusayma ibni khusaymo kale wاstdluu bxadiiثi waabisة bni macbad أn النabiya sal اه l slm ra'aa rajula yuصلii khalfa الصafi waxdahu faamarahu an yuciida الصalاة ninbaa nebigu uu arka keligii saf ku dukanayay markaasuu yihi soo celi salaada akhrajahu asxaabu sunan waصaxaxahu axmadu wabnu khusayma wغayruhuma imaam axmed ibnu khusayma iyo keyrkoodna waa صaxiixiyeen walibni khusaymata ayضa min xadiiثi cali bni shaybaan naxwuhu wazaada wuxuuna ku daray laa salaata limunfaridin khalfa الصafi واstdل الشhاaفiعي وغyره بxadيiث أbي بكرة calى ana alamra fii xadiidi waabisata lilistixbaab likowni abi bakrata ataa bijuzءin min asalaati khalfa asafi walam yu'mar bilicaadati imaamu shaaficina dariiqo kaluu ku jamciyey oo wuxuu yidhi isaga xadiidkan aad keenteen oo salaada nebiga ku celi ninka uu ku yidhi sunnaa laga qaadanaya buu yidhi istixbaab ayaa laga qaadanaya midka abi bakrana waxaa laga qaadanayaa ibaaxa oo inay bannaan tahay dhan kaloo isaguna marka jamaca ka galay laakiin nahaa can ilcawdi ilaa daalika laakiin nebigu wuxuu ka reeban mar labaad u laabto fakaأnnahu arshada ilaa maa huwa alafdal marka ha ku noqonin waa afdal buu leehay warawa albayhaqiyu min طariiqi اlmugiira can ibraahiim fii man sallaa khalfa الصafi waxdahu faqaala waxa uu yidhi salaatuhu taammatun walaysa lahu tadciifun salaadda waa taam laakiin ajir loo laablaabayo mala wa jamaca axmedu imaam axmed xadiidka abi bakra iyo midka waabisa wuxuu ku jamciyey wagayruhu bayna alxadiiثayni biwajhin aakhar wa huwa ana xadiida abi bakrata mukhasisun licumuumi xadiidi waabisa wuxuu yidhi cumuumka ku jira xadiidka waabisa waxaa khasisaya xadiidka abi bakra see waayo marka faman ibtada'a asalaata qofkii salaada bilowdo munfaridan isagoo keligiisa ah khalfa safi safka gadaashiisa joogo uma dakhala fi safi safka galo qabla alqiyaami min alrukuuc imaamku intuusan rukuucda ka soo istaagin ka hor safkii galo lam tajib calayhi icaadatu inuu soo celiyo kuma waajibayso kama fii xadiidi abi bakrata wailaa haddaan imaamkii rukuucdii markuu ka soo kacay weli uu meeshiisi iska taagan yahay fatajibu waa waajibaysaa icaadada marka calaa cumuumi xadiidi waabisata iyadoo la qabsanaayo wa caliy bni shaybaan iyo xadiidka caliy bni shaybaan wastanbata bacduhum min qowlihi laa tacud ana dalika alficla kaana jaa'isan uma warada annahyu canhu biqowlihi laa tacud falaa yajuusu alcawdu ilaa maa nahaa canhu nebiy sal l slam waxa nebiga reebayna in lagusoo lagu noqdaa ma bannaano qaarna marka saasay dhaheen calaa kullin masaaligtaasaa ku jirta marka shaaficina saasuu ku jamciyey imaam axmed iyo isxaaq iyo ibnu qusaymana saasay ku walacalla marka ixtiyaadku wuxuu ku jiraa oo salaadaada dadaalkeeda uu ku jiraa kaliga inaadan saf ku tukanin oo haddaad timaado safka kaa horeeya inaad fiirisid meel bannaan haddaad ka helaysid dalaq ah haddaa adoo meel bannaan helaayo saf gadaal kaligaa ku tukato salaaddaada waa laysku haystaa waa jaban tahay ima jabna maxaa geeyey marka adi salaadaada in laysku qabsado ayb bani aadamka adduunyadooda waa u dadaalaan salaadooda maxay ugu dadaali waayeen haddii lagu yidhaha dariiqaanni waxaa laga yaabaa waxaa laga sheegaya mooryaan iyo dad dadka ku dilo ku furto marmarna niyo ma joogaan haddii lagu yidhaahdo laakiin kaas waa nabad waa la hubaa kee qaadi lahayd adiga marka ka nabadda qofka aada u ordaya mar haddii salaaddii waa jabee ma jabayso adillo fara badanna ay agga xagga u kala socoto iyo mafaahiim kala duwan ay socoto adiga waxaa qabsataa marka midda mafhuumka salaadaadu ay taam ku noqonayso mas'ala marka imaanaysa waxay tahay mararka qaar safki waa buuxaa si layla meel ka bannaan ma laha haddaad helaysid imaamka geeskiisa meelaad ka aaddo aad oo safo asaga haddaad imaamka la safan karta dhankiisa midig la safa haddii aysan kuu suurtogeli karin see la yeelaa marka wax yar iska suurta qof soo gelaaya iyo albaabka iyo meelahaas inuu joogo fiirfiiri haddii aad is idhaahdid wax soo socdana ma leh jamaacada aa u timid amay ku dhaaftaa ay meeshii timaado iska tuko markaas kaliga saf keligii ku tuka laa ba'sa salaadaadiina waa taan maxaa yeeley idaa amartukum biamrin faatuu minhu mastatactum haddaan amar idin amro kala imaada intaad awoodaan intii la awoodayna ninkan waa la yimid laakiin qof iska soo orday meeshau rabo isaga tukanayo yani dadku waxaa la yaablay dukaamadoodii ka soo tegaayaan ganacsigoodii ka soo tegaayaan masaajidkii waaba imaanayaan markaasa salaadooda waxay ku dhaafaysaa wax yar safkiioo meel laga bilaabo saf kaloo qabyo ah ayuu keligiis iska gelasa shar ayuu dadka u bilaaba marka kalena marka orodkaas shaydaan unbaa wado wax kale maaha shaydaana wuxuu rabaa qofkan salaadiisa inuu kharibo marka ilaahay inta laga cabsado bal inta masaajidka lagu jira salaadda hala dhowro waa lagu dadaalo baabu itmaami اtakbiiri fi اrukuuci baabu bayaani xukmi itmaami اtakbiiri allahu akbarta dhammaystirkeeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay fi rukuuci rukuucdii yani itmaamu takbiir ibnu xajar wuxuu leeyahay waxaa laga waadaa ay madduhu takbiirta in la dheereeyo la taago takbiirtan tee waa takbiiratu lintiqaalka takbiiratulixraam ma ah tan alla tan rukuucda lagu aado waay ay madduhu takbiirta dheeraynteeda bixaysu meel yantahii bitamaamihi takbiirtuu bilaabaya ilaa rukniga oo u socdo uu ka gaaro waa dheeraynaya marka taagidda saas aw ilmuraadu ama ujeedku waxaa weeyaan itmaamu cadadi takbiiraati asalaati bitakbiiri fi rukuuc ama waxaa laga yaaba inuu ka wado takbiiraadka intiqaalka oo salaaddu ay leedahay tiradooda in la dhammaystiro oo mararka qaar aadan ka caajisin oo aadan ka tegin oo takbiiraatul intiqaalka in lala yimaado mas'alada hore bukhaari meel kaleu ku sheegi doonaa mas'alada hore oo ah takbiirta ilaa intee la wadayaa wuxuu uga hadli doonaa meel dambe laba baab ayuu uga hadli doonaa baab mar dhow soo socdo iyo baab aad uga sii dambeeyo lix iyo toban baab kabacdi imaan doono ayuu uga hadlayaa madhabta salafku ay u badnaayeenna waxay ahayd takbiirtu in bilow ilaa dhammaad la wado ayb tan loo badan yahay taas waa oo markaad sujuud u socotid allaahu akbar ilaa aada madaxii dhulka ka dhigta aa waddo bukhaarina sidaasuu baabaysan doonaa lafteedana saxiixulbukhaariga hal meelay isku khilaafeen khilaaf aad jawhari ah ay isku khilaafeen meeshaas waxay tahay tashahudka koowaad ataxiyaadka koowaad marka laga soo kacaayo takbiirtisee la yeeli imaam maalik isagu wuxuu leeyahay markuu istaago ayuu allahu akbar dhaha oo takbiirada marka waxay tahay wuxuu leeyahay waa iska soo kacaysaa adoon waxba dhehayni markaad soo istaagto allaahu akbar waxay shabbahdaa buu leeyahay takbiiratulixraam istaaga iyada lagu dhahaya inta kale a'immaduna waxay leeyihiin waxay la mid tahay takbiiraadka kalo intiqaalka marka aad soo kici rabtaa bilaabaysaa ilaa aad ka soo istaagto allaahu akbar sidaasaa marka uu yeelaya masaa-ishaas marka wuu keeni doonaa hal qowl oo ibnu cabdilbar kitaabkiisa tamhiidka wuxuu ku sheegay makxuul a'immadii salafka makxuul taabici la yidhaahdo ayaa wuxuu yeeli jiray allaahu akbar intuu yidhaahdo ayuu kabacdi dhaqaaqa samay jiray halkaasaa laga sheegay waxaana lagu tilmaamay ibnu cabdilbar ama a'immadii salafka qaar ka midaba ay ku tilmaameen inuu yahay qowl shaad ah inuu yahay qowl shaad ah shaad shaad mataqaanaa shaad waxaa weeyaan shaad waxaa weeyaan wuxuu qof gooni la noqday oo jumhuurkii ay a'immadii uu ku khilaafay soo ma garan kitaabada marka saxiixulbukhaariga qur-aanka kadib kitaabka weyn ma jiro isagii iyo markaa jumhuuru ahlilcilmi min almuxadisiin sidaasay sheegeen jahwareerna waa ku dhacaya dadka ma'muumiinta qofka asagoo taagan aduu allahu akbar iska yidhaahdo oo kadib rukuuc iska aado da dadka allahu akbar bay kulligood makuu jeedaan adiga kuma arkaan kulligood allahu akbar markaad tidhaahdid waxay tasawurayaan inaan rukuucday waa rukuucayn iyaga haddaad tiraa maxaa iga gala iyagaa laga rabaa ayaga istilaaxaada kuma qasbana inay fahmaan salaaddii nebiga umbaa laga hadlaa maana adi wax ku gaara miyaa miyaa yaa salaadda lagu wadaya xadiid marka waxaa jiro kaana yukabbiru uma yarkacu uma maxay faa'iideynaya haddii la yidhaha carabi laysla galo uma tufiidu tartiib iyo taraafi bay keentaa haddii la yidhaahdo maya fahamkii salafkaan u daynayna waxaan salaad waa cibaado luqa carabi keliya inaan marka wax ku wadno ma fiicno taasaa marka ibnu xajarka ibnu rajabka ibnu cabdilbar imaamu nawowi siyaabahaasay tilmaamayaan marka madaabta salafka haddaad rabto say u badnaayeen sidaas waay makxuul keliyaa laga sheegay ayb baabu itmaami takbiiri takbiirtii taamyeelisteeda fi rukuuci rukuucda dhexdeeda markaa lagu taamyeelo takbiirta qaalahu ibnu cabaas ayaa yidhi can اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam wa fiihi maliku bnu اlxuwayrid qال xdثna إسحاaq الwاasطي qال xdثna khالد عن الجurayري عن أbي العلاء عن مطرف عن عمrان بن xusaين qاal صلىa mعa عaلي رaضي الله عanه cali buu la tukaday biالbصرةi buu kula tukaday faqاala waxa uu yidhi ذkrnaa hذa الرaجuل ninkan oo cali ah wuxuuna xusuusiyey salaatan salaad buuna xusuusiyey kunnaa nusalliiha aan tukanaynay maca rasuulillahi sal l slam salaad aan nebiga la tukan jirnay ayuu ninkanna soo xusuusiyey fadakara wuxuu sheegay annahu kaana yukabbiru inuu kibaaran jiray oo allahu akbar uu dhihi jiray kullamaa rafaca mar walbo uu kor noqdo wa kullamaa wadaca iyo mar walbo uu hoos tago yacnii hoos markuu hoos u socdo iyo markuu kor u soo socdo oo madaxiisa uu kor u soo qaadayo kulligood allaahu akbar allaahu akbar buu dhahay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa macnihii labaad hadda inuu bukhaari u jeedo oo ah takbiiraatulintiqaalka in lala yimaado oo aan laga la dhaafin takbiiraatulintiqaalku marka waa sunno iyo xuunkooda bacdi alculamaa oo dhahayo wej xanaabilada ay leeyihiin wuxuu dhahaya waa waajib ayb halkaan marka takbiiraatulintiqaalka meeshaan uga hadlay ibnu xajar ayb waxa uu yidhi marka wahada laa yunaafi اladii qablahu liأna ziyaadan tarakahu bitarki mucaawiya wakaأna mucaawiyata tarakahu bitarki cusmaan waqad xamala dalika jamacaة min ahli اlcilmi cala اlإkhfaa yaa ugu horreeyey takbiiraadkaas iska dhaafa qaar waxay yidhahdeen cusmaana ugu horreeyey laakiin cusmaan waxaa lagu xambaaray markuu waayeelka noqday xogkiisii xoogaa oo daciifay hoos ayuu dhihi jiray laakiin waa dhihi jiray cusmaan kadib marka mucaawiya kadib ziyaad ziyaad bnu abiihi iyo ayaa laga sheegay laakiin xaka طaxaawiyu ana qowman kaanuu yatrukuuna الtakbiira fi اlkhafdi duuna rafci qaala wakadalika kaanat banuu umayata tafcal reer bani umaya waxay samay jireen markay hoos u hoobanayaan ma dhihi jirin markay soo kor noqonayaan ma dhihi jirin warawa bnu اlmundir naxwahu ayuu wariyey can ibni cumara wa can bacdi اslf annahu kaana laa yukabiru siwa takbiirat اlxraam qaar salafka ka mida maba kibaaran jirin allah akbarta hore maahan wa faraqa bacduhum bayna almunfaridi wagayrihi qaarna waxay u kala qaadeen keligiis qof tukanaya qof hayrkii wa wajhuhu biana atakbiira shurica liliidaani bixarakati اlimaam falaa yaxtaaju ilayhi munfarid qaar waxay yidhaahdeen marka imaamka ayaa loogu talagalay in xarakadiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa lagu ogaado hadaad kaligaa tukanaysid maba u baahniday dhahay laakiin waa ra'yi ra'yi oo fii muqaabili nas ah laakin istaqara alamru calaa mashruuciyati اtakbiiri fi اlkhafdi warafci likulli musallin faاljumhuuru calaa nadbiyati maa cadaa takbiirat اlxiraam jumhuuru اlculamaa waxay iyagu ku tageen allahu akbarta hore marka laga reebo inta kale waa sunno tan hore iyada waa rukni wa can axmeda wa bacdi ahli اlcilmi wa bacdi ahli اlcilmi biاlظaahiri yajibu kulluhu daahiriyada imaam axmedi waxay ku tageen waajib inay tahay takbiiraadka oo dhan baabu itmaami اtakbiiri fi sujuudi baabu bayaani qaala xadaثna cabdullahi bni yuusuf qaala akhbaranaa maliku can ibni shihaabi can abi salamata can abi hurayrata annahu kaana yusallii bihim waa tujinaaye fayukabiru waa kibaaranaya kullamaa khafada warafac mar walba oo hoos u dego iyo mar walba oo kor noqonayo oo madaxiis oo kor u soo qaado faida insarafa haddii uu salaaddii ka gadoomo qaala waxa uu yidhi waxa uu dhahaya innii la ashbahukum salaatan birasuuli illahi sal l slam anigu waxaan aha kan idinkugu ekaansho badan oo idinkugu shabah badan salaaddii rasuulka salaaddii rasuulkay salaaddeeda u eg tahay salaaddiisana maxaa ka mid ahaa mar walba hoos oo u foororsanaya markuu kor noqonayaba takbiiraad ayuu waday baabu itmaami takbiiri fi sujuudi sujuudda dhexdeeda takbiirta in lagu dhammaystiro qaala xadaanaa abu nucmaan wa huwa moxamed bnu lfadl asaduusiyu caarim qaala xadaanaa xamaadun can haylaana bni jariirin xamaad huwa bnu zayd can haylaana bni jariirin can muطarif bni cabdillaahi qaal sallaytu kalfa cali bni abi aalib cali gadaashiisaan ku tukaday radia allaahu canhu ana wa cimraanu bnu xusayn fakaana cimraan wuxuu ahaa cali idaa sajada haddii uu sujuudayo kabara waa kibaaranaya wa idaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu kor u soo qaadayana kabara waa kibaaranaya wa idaa nahada hadduu hinqanayo uu kacayo min arakcatayni laba ragcana kabara waa kibaaranaya falamaa qada salaata salaaddii markuu gutay akhada biyaddii gacantayda waxaa qabtay cimraanu bnu xusayn faqaala waxa uu yidhi qad dakaranii haada kan wuxuu xusuusiyey salaata muxamadin sala allahu calayh ali wasalam salaaddii nebi moxamed aan la tukan jiray ayuu ninkaani xasuusiyey aw qaala ama waxau yidhi laqad sallaa binaa wuxuuna tujiyey salaata muxamadin sala allahu calayh wasalam nebi moxamed salaadiisii oo kaleo ninkaanna tujiyey yani marka saxaabadu say ugu dayanayeen nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo wixii nebigu markuu dhintay kadib watigu wakhtiba wakhtiga uu ka dambeeyo barakadii waa iska soo yaryaraanaysay oo saxaabadii oo joogaan ayaa waxyaabo nebigu uu samayn jiray yaa dadkii dhexdoodii ka yaraaday saxaabadiiyo weli nool ayb maxaad u malaynay marka dad qurun ka bacdi yimid afariyo toban qarni dad kadib yimid oo cilmigii intii uu ka yaraaday barakadu intii ka yar tahay dhagafudaydku intii ay ka yar yihiin maxaad u malaynaysaa marka mar walba oo wakhtigu uu sii bato waxaa badanaya marka waxyaabaha laga tegtegayo qaala xadaanaa camru bnu cawn qaala xadaanaa hushaymun huwa bnu bashiir can abi bishrin can cikrimata qaal ra'aytu rajulan nin ayaan arkay cinda almaqaami maqaamka agtiisa maqaam ibraahim yukabbiru kibaaranayo fii kulli khafdin wa rafcin mar kasta oo hoos u foorarsaday mar walba uu kor u soo kaco wa idaa qaama markuu istaagayo iyo waidaa wadaca markuu dhigaayo madaxiisa dhowrka fa akhbartu ibna cabbaas ibnu cabbaas ayaan u sheegay radia allaahu canhu qaala waxa uu yidhi awalaysa tilka taadaas miyaynan ahayn salaata nebiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga salaadiisa laa umma laka hooyadaa waayi hooyo yaynan kuu sugnaanina yacni hooyadaa weey buu ka wada habaar laakiin kama wado hooyadaa wey hadda ee wax iyagu carabkooda ku badnaa habaarna aysan ka wadin marka miyaanay ahayn middaas aad ka warramaysa salaaddii rasuulka soomaahan buu ayuu ku yidhi ayb ibnu cabbaasna marka wuxuu qiray isaguna in takbiiraadka oo la dhammaystiraa inay ka mid tahay salaadda ayb halkan marka ibnu xajar fiiri wuxuu yidhi wa ashaara taxaawiyu taxaawi wuxuu ishaaray ilaa ana alijmaaca istaqara calaa ana man tarakahu fasalaatuhu taamatu wa fiihi nadarun lima taqadama can axmed taxaawi baa ijmaac soo raray uu leeyahay ninkii ka taga takbiiraatulintiqaalka salaadiisa maku soo celinayo salaadda waa ansaxaysa salaaddiisu waa taam marka ibnu xajar wuxuu yidhi ijmaacaas naqlintiisa nadar baa ku jira oo imaam axmed baa wuxuu qabaa inay waajib tahay qofku hadduu waajib ka tagana salaaddiisii ma dhammaystirna ayb baabu اtakbiiri idaa qaama min الsujuud ayb baabu bayaani xukmi اtakbiiri takbiirta xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay idaa qaama haddii uu kacaayo min asujuudi sujuudda uu ka soo kacayo sujuudda markuu ka soo kacayo iyadana allaahu akbar baa lagu soo kacay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala akbaranaa hamaamun can qataadata can cikrimata qaal sallaytu khalfa shaykhin oday gadaashiisa ayaan ku tukaday bimakata maka fakabbara wuu kibaartay intayni wacishriina takbiiratan labaatan iyo laba takbiira ayuu sameeyey faqultu libni cabbaas ibni cabbaas baa waxaan ku idhi innahu axmaqu ninkaan waa nin doqon xama ogo faqaala waxau idhi takilatka ummuka hooyadaa ha ku weyso sunnatu abilqaasim sala allahu calayh ali wasalam hiya iyadu sunnatu abilqaasim weeyaan sala allahu calayh ali wasalam waa sunnadii nebi maxamed waa doqon waxa aad leedahay waxaa weeyaan ninkan ficilka uu sameeyey waa sunnadii nebiga calayh salatu wa qaala muusa xadaanaa aabaan qaala xadaanaa qataadatu qaala xadaanaa cikrimatu sheekaas marka uu sheegayo salaadda waxay ahayd buu leeyahay labaatan iyo labada markaas ansaxay lianna fii kulli ragcatin waxaa ku jirta ragcad kastaa hamsa takbiiraatin ragcad kastaa shan takbiiraa ku jirta sooma tan rukuucda lagu aadaayo marka laga soo kor noqonayo dabcan takbiir maaha samic allahu baa la leeyahay sujuudda marka la aadaayo waa takbiir marka laga soo kacayo waa takbiir marka lagu noqonayo waa takbiir marka lasoo kacayo sujuudda labaad laga soo kacana takbiir shan shan ayaa ku jirta salaad ragcad walba ayb lianna fii kulli ragcatin hamsa takbiiraatin fayaqacu fi rubaaciyati rubaaciyadii marka waxaa ku dhacay cishruuna takbiira labaatan takbiiro maca takbiirati اliftitaaxi wa takbiirati اlqiyaami min atashahudi اlawali ku darsan allahu akbartii lagu galay ugee labaataniyo kow soo maha ataxyaadka koowaad marka laga soo kacayna takbiiro wataa soo maha labayo labaatan labayo labaatankii marka uu sheegayay sidaas salaad marka rubaaciye midda kalena marka maxay noqonaysaa unaa'iyada midda unaa'iyada شhan iyo شhan waa toban halka takbiiratاlxraamka ugu koobiyo toban waay ile male iyada ataxyaad koowaadoo laga soo kacayo ma qabta bu salaadda dee laba ragca tahay macnahaasuu marka uu tilmaamay markaan hadalkan uu leeyahay yani inahu axmaqu ibnu cabaas baa waxuu ku yidhi cikrima markuu leeyahy inahu axmaqu waxaad dareemay sunno markaas dadka ka maqneedba inay ahayd maxaa yeelay ninkan waa doqon ma uusan dhaheen haddii wax mar walba la sameeyo ay ahaa lahayd waqtiyadaas marka cikrimo uu joogo uu ka hadlaayo ayaa waxay noqotay sunno dadka dhexdiisa ku yaraatay ayay noqotay cali laftarkiisa markuu sameeyey waa marka la leeyahay ninkaani wuxuu xasuusiyey salaaddii nebi moxamed iyada laftirkeeda waxay tusaysaa dadkii kale ee tujin jiray inay tegi jireenaa ka muuqato cikrimana sababta su-aashan ka keentay waxay tahay ma uusan arki jirin markaasuu ibnu cabbaas wuxuu yidhi war waa sunnadii nebiga sal l slam marka qofka waxyaabaha uusan aqoonin mararka qaar yacni waxaa dhici karta inuu deg deg raddigeeda ula soo boodo ma fiicno lama mahadiyo marka taasoo kale hadaad marka adig raddiga ku degdegto wax hadhow waxaa kuu imaanayo aadan mahadinaynin ayb qofkaa cilmi badan baa ku dhacaysaa markaasuu ku aamusinayaa marka inuu iska xasilnaadaa roob ama wixii uu su-aal ahaan iyo wax u weydiiyo ibnu cabbaas marka takiladka ummuka yani waa adalka marka inuu ku qaylinayo ka muuqata qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qال xdثna الlyث عن cqyl عن بن شhهاaب qال أخبرنيi أbو بكر بن عبدالرحمن بن الxاrث أنه سمع أbا هريرةa يقuuل kاna رasuul الlahi صلى اه sلم نبgu wuxuu ahaa إdا qaama إلى الصلاaةi salaada hadduu isutaaga yukبir waa kibaaranaya xiina yaquuم markuu istaagayo ثuma yukبir xiina yarkacu markuu rukuucayana allah أqبر buu dhahaya ثuma yquuل wuxuu dhahaya samc الlah لman xamidah xiina yarfacu markuu kor u qaadayo sulbahu dhabarkiisa min arakcati rukuucda uu ka qaadaayo uma yaquulu wuxuu dhahayo wahuwa qaa'imun isagoo taagan rabbanaa laka alxamdu yani markuu rukuucda ka soo kacaayo samica allaahu liman xamida ayuu ku soo kaca markuu istaago rabbanaa laka alxamdu xadiidka marka waxaa ku jirto imaamku inuu jamcinaayo tasmiica iyo taxmiidka atasmiicu waa samic allah taxmiidkuna rabbanaa laka alxamdu waa التsميiع والتaxmيid imaamku waa jamcina labadaas xadiidkana dliil maamuumku laakiin soo yeelay mamuumka isagma jamcina mase maamuumku rabbanaa laka اlxamdu unbuu ku gaabsanayaa xadiidka nebiga waxaa sariix ku ah fii hada اlmowطin meeshaan wuxuu yidhi idaa qaala اlimaamu imaamku hadduu yidhaahdo samca اllah liman xamida faquluu rabbanaa walaka اlxamdu dhah samic allaahu liman xamida soo bilaaba nebigu ma dhihin sala allahu calayh wasalam nas sariixana lama haayo oo ma'muum inuu tasmiic samaynayo mafhuum maahane qaar baa marka waxay yidhahdeen salluu kamaa ra'aytumuunii usallii cumuumkaasaa samic allaahu anaya ku jirtaa ayb ishkaalaa imaanayo salluu kamaa ra'aytumuunii usallii haddii la yidhaahdo nebiga salaadiisa waxaa ka mida markuu faatixada dhammeeya suuraduu akhrinayo adiga maxaa u akhri weysa marka suuradda waayahay adiga maamuuma faatixada intaa akhrisato yaad imaamka iska dhegaysataa maamuumkuma suurad bau akriyaan suurad ma akhriya isaga salluu kamaa ra'aytumuunii usalli aawa waxyaabihii marka salluu kamaa ra'aytumuunii usalli cumuumkeeday ku soconeen laakiin waxyaabihii nebigu uu tacliim gaara ka bixiyey waa ka baxay bacdi ahlilcilmi oo iyagu in la jamciyo qabo shaafici baa ka mid ah aimadaas iyo bacdi culamayani culammadii casrigan nooleyd qaarkood iyagu waxaa laga yaabaa weliba inay qabaan salaadda hadday jahriyo tahay ma'muumku faatixo ma akhrinayo oo iska dhegaysanay ee aawa salluu kamaa ra'aytumuunii usalli marka mas'aladan tasmiica marka haddaad salluu kamaa ra'aytumuunii usalli u deliishato mas'aladaasa adigana lagugu deliishana marka maxaa jawaabtu marka maxay noqonay haddaad tihaahdid marka meeshan waxaa la yidhaha waidaa qara'a faansitu ee meeshanna waxaa la yidhi idaa qaala samica allahu liman xamida faquuluu rabbana lika alxamd ibnulmundirna madhabkaasuu rajaxay kaiir min asalafna uu ka sheegay rabbanaa walaka alxamdu in la yidhaahdo keliya haddii tasmiica uu ku celiyana laa baasa ayb laakiin iyagu waxaa kaloo meeshan la yidhaahdaa ma'muumku yacni imaamka idaa qaala alimaamu samica allahu liman xamida ma'muum imaamka sida aan loo sheegin rabbanaa laka alxamdudiisa looga aamusay ayaa ma'muumkana samic allahdiisa looga aamusay taas waxaa lagu jawaabayaa imaamku waa sugnaatay isaga inuu labadaba jamcinayo meel xadiidkaana sugayo ma'muumka noo keen isaga marka meel uu ku jiro uma yaquulu wuxuu dhahaya wahuwa qaa'imun isagoo taagan rabbanaa laka alxamdu qaala cabdullaahi bnu saalix can illeyl walaka alxamdu yacni rabbanaa walaka alxamdu marka rabbanaa laka alxamdu buu dhahaya rabbanaa walaka alxamdu allaahuma rabbanaa laka alxamdu allaahuma rabbanaa walaka alxamdu afartaas baa soo orda ibnulqayim zaadulmacaadka wuxuu yidhaahdaa allaahuma rabbanaa walaka alxamdu allaahumma iyo waawgii walaka la yidhi ma soo aroorinayo laakiin waa soo aroortay bukhaarigayna ku imaanaysaa saxiixay ku sugantahay meeshaas marka zaadulmacaadka qofka inuu iska ogaado qaala cabdullaahi bnu saalix can illeyf walaka alxamdu uma yukabiru waa kibaaranaya xiina yahwi markuu hoobanayo uma yukabiru allaahu akbar buu dhahayaa goormana xiina yahwi markuu hoobanayo uma yukabiru allaahu akbar buu dhahayaa xiina yarfacu ra'sahu madaxiisa markuu kor u qaadayo saas uma yukabiru wuxuu ahaa inuu kibaaranayo xiina yarfacu ra'sahu madaxiisa markuu kor u qaadayo uma yukabiru allahu akbar buu dhahayo xiina yasjudu markuu sujuudaayo uma yukabiru allahu akbar buu dhahayo xiina yarfacu ra'sahu uma yafcalu dalika sidaa buu yeelaya fi salaati kullihaa salaadda dhammaanteed xataa yaqdiyahaa intuu ka dhammeeyo ka guto wa yukabiru allahu akbar buu dhahayo xiina yaquumu markuu istaagayo min afintayni laba ragca markuu ka istaagayo wa yukabiru waa kibaaranaya xiina yaquumu markuu ka istaagayo min afintayn ragcada labaad atxiyaadka koowaad markuu ka kacayo jumhuurka marka xadiidkan deliishado oo waxay u deliishadaan allahu akbarta marka la kacayaa la dhahaya maxaa yeele wuxuu yidhi wayukabiru xiina yaquumu min afintayni bacda aljuluusi fadhiga ka bacdi ayb wabilahi towfiiq sal